maalintii shalay waxaa degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho ka dhacay isku soo bax ay dadka halkaasi ku dhaqan kaga soo horjeedaan dhulboob ay sheegeen inay kala kulmayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir guddoomiyadda degmada wardhiigley haweeneyda lagu magacaabo saynab xaabsey ayay ku eedeeyeen inay qayb ka tahay mashruucan dhulkooda lagu boobayo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaas ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona sheegay inaysan marnaba aqbali doonin arrintaasi annagu ma yeelayno boob ma yeelayno waaxda saddexaadna la boobi maa inta dadka degani ay dhiiggu ku jiro ma aqbalina in la boobo mana yeeli doono mana yeelayno cidda doonaysana waxaan leenahay wax kala raadso wax badan aad soo cuntay inti meeshaan gatana wallaahi oo bilaahi oo tallaahi soo ku dhisa lahay waa u joognaa anaga dadka deegaankaan nahay mana ku hoyo kariyo meeshaan mana dhisa kariyo waan leesla joogaa saynab xaabseyna waxaa leenahay in anaga inta gadaasheenna aan marto aa warqad aan qorto ee u qorto gobolka banaadir ee markaas anaga maxaa lahay aad naga tuugaysato ma dhacayso waana liisa joogaa degmadana joogi maysid degmadan waa ka baxaysaa waana ka baxaysaa degmada maamulkana ma joogaysid ma joogid anagaa kula haddaa kaasoo horjeesana cawana kuma hoyanaysid meeshaan ma ahan markii ugu horraysay oo dadka ku nool degmadani ka cawdaan xadgudub ay sheegeen in ay ku hayso dowladda federaalka gaar ahaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada wardhiigley muddooyinkii u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho iyo hareeraheedaba ku soo badanayay arrimaha la xiriira dhulboob ay geysanayaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka